نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad kasta xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa maalinlimo jimco ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay saddexda bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga dhanka kana waafaqsan saddexda bisha janawari labada kun shan iyo labaatanka qodobada toddobaadkan barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah sidee buu waalidka uga ilaalin karaa ubadkiisa inay la rafiiqaan saaxiibada xun warbixin qodobkaasi ku saabsan ayaad maqli doontaan inshaa allah qodobadaad sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xubinta qadka telefoonka oo aan toddobaad weliba ku waraysanna carruur nagala soo xidhiidhay qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga xubinta sheeka xiriir ayaad sidoo kale maqli doontaan waxaana barnaamijka ka marnayn xubinta siirada nebiga sala allahu calayhi wasallam waa mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta ونظام النجوم وسواه لم نجد أولهم من مذهب وسواه لم نجد أولهم من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا
waa hagaaga carruuray mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan si toosa u gudagalaynaa barnaamijka aynu ku bilowno qodobka ugu horeeyo sidee buu waalidka uga ilaalin karaa ubadkiisa inay la rafiiqaan saaxiibada xun waxaad ku soo dhowaataan warbixin qodobkaasi ku saabsan تجلى الصحب في عسر ويوم اليسر ستار إذا ابتسمت كفوف المال حولك كم وكم دار وكم بسمت لك الدنيا وضاقت منهم الدار فكم بالمال عاش القوم جهل الجاه كم ساروا mid ka mid ah waxyaabaha ay sida weyn uga walwalaan waalidiintu waa in ubadkoodu ay saamayn ku yeeshaan saaxiibada xunxun iyagoo waalidiinta sannado badan dadaal xooggan ku bixinayay tarbiyada koriinta iyo daryeelka carruurta haddana shakila'aan waxaa ku abuurmaya cabsi weyn oo ay ka qabaan mustaqbalka ubadkooda iyo inay bayaada ku xidhan saamayn xun ku yeelan karta akhlaaqdooda hadday ahaan lahaayeen saaxiibada xunxun ee iskuulka xaafadda iyo guud ahaan bulshada saaxiibada xunxun iyaga ayaa sababi kara inay fasaada akhlaaqda ruuxa qofka bini aadamka ha yaraada ama ha weynaado markay ku hareeraysan yihiin saaxiiba xun aad ayuu ugu saamoobaa hadduusan go'aan ku qaadan inuu ka fogaado sababtoo ah waxay si joogto a ugu buurinayaan shakhsiga inuu ku dhaco dembiye iyo macaasi nafta bini aadamka dabciyahan waxaa si weyn u saameeya waxa soo gaaraya dhagaha una soo jiida hamigeeda iyo rabitaankeeda sida eryada been abuurkee la soo qurxiyey kuwaasoo saameyn ku yeelan kara mustaqbalka ruuxa waxaan arrinkaas tusaale u soo qaadan karnaa markay carruurtu daawadaan musalsalada faxshiga iyo ciyaaraha waxaad arkaysaa ilmaha oo ku hadaaqaya kelmaadkii ay ku hadlayeen jilayaasha iyo ciyaartoyda sababtuna way saameeyeen taas cagsigeeda hadduu ilmuhu daawado muxaadaraad nadwaadka cilmiga iyo tartamada diiniga waxaad arkaysaa ilmaha agoo u wacdinaya sidii sheekhi oo kale marka ilmaha waxaa mar walba saameyn xun iyo mid sabanba ku yeelan kara ciddii ula falgalo waxaa arrinkaas si weyn kuu dareensinaya xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee odhanayay qofka wuxuu ku din yahay saaxiibkiis midkiina iska fiiriyo qofku ka saaxiib dhiganayo waxaa soo saaray axmed wuxuu ubadka ka baran karaa saaxiibada xunxun akhlaaqda xumi nooc kastoo ah oo ay ka mid yihiin maandooriyaha ku caasigarowga waalidkiisa iyo inay dhammaan burburto jiritaanka ubadka kama dambaystiina waxuu noqonaya ubadka midaan ka sariigoonin wax kastoo shar ah وكم بسمت لك الدنيا وضاقت منهم الدار فكم بالمال عاش القوم جهل الجاه كم ساروا وكم بالمال قد جلبوا قبيح القوم غداروا قبيح القوم غداروا haddaba siduubuu waalidka uga ilaalin karaa inay ubadkiisu yeeshaan saaxiibo xun waxaa muhiima in waalidka doonaya inuu ku guulaysto inaysan carruurtiisu saameynin afkaarta iyo dhaqamada liita ee kaga soo dusaya bayada ku hareereysan inuu mara tallaabooyin ka soo socdaa kow waa inuu waalidku u duceeya ubadkiisa inta badan waalidiinta soomaaliyeed waxaa ku badan inay habaaraan carruurtooda haba ugu sii darnaata markii ay baalmaraan awaamirtooda arrinkaasna waa uu reebay nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana ka sugnaaday xadiis micnihiisu yahay ha habaarina ubadkiina kadibna aad ku beegantaan saacad waa allah ajiiba ducada taa beddelkeed waxaa laga rabaa waalidka inuu ka caado dhigto inuu u duceeyo ubadkiisa waana inuu mar kasta carabkiisa baraa khayrka iyo wanaagga say kaga daydaan ubadka labo waa in ubadka ku tarbiyeysaa barashada diinta taasoo ku hagaysa akhlaaqda iyo qiyamka wanaagsan maxaa yeelay markay aabayaashu qulubta ubadkooda ku beeraan tarbiyada wanaagsan wuxuu ilmuhu ku korayaa fidrada wanaagsan oo jeclaysiinaysa keyrka dhanka kala nacbaysiinaysa sharta iyo munkarka saddex waa inuu waalid kala saaxiiba awlaadiisa kana agdhowaado aabbaha wanaagsan waa mid kala saaxiiba wiilkiisa ama gabadhiisa taasna waxay kaa caawin kartaa in ubadka mar kasta kuu sheegtaan caqabaadkaysta isagoo si fudud u xalinayo balse hadduu waalidka yahay mid mar kasta usha deegta u saaran tahay aaminsan yahay in carruurta lagu tarbiyan karo usha oo keliya waxaa meesha ka bixisa cilaaqadii ka dhexaysay isaga iyo carruurtiisa waxaanay jeclaanayaan carruurta inuu guriga ka maqnaado aabahooda maxaa yeelay joogitaankiisa waxay u arkayaan caqabad ku horgudboon marka hadduusan jirin xidhiir daacadda ah oo kulisan is-ixtiraam naxariis iyo turid oo u dhexaysa waalidka iyo ilmihiisa waxaa adag in la xaliyo arrin kastoo qusaysa ilmaha gaar ahaan arrimaha aysan waalidku ogeyn afar in ilmaha loo dhiibo howla iyo mas-uuliyad ka jeedinaysa saaxiibada xuniyaad kaga sheegsantay inuu ka agdhow yahay kadib sheeqadaas ayuu kaga mashquuli doonaa la fariisiga iyo la socodka saaxiibada xun shan waa in waalidka isaga iyo ubadkiisa ay si wadajira isku weydaarsadaan halbegyada iyo qiixitaanka saaxiibka wanaagsan arrinkaas wuxuu ilmo u arkayaa inuu maqaam sare ka jooga waalidka agtiisa kadibna waxay ku riixaysaa inuu la saaxiibo ruuxii uu ka helo sifaadkii ay isku raaceen isaga iyo aabbihiisa ama hooyadiisa balse waalidku waa inuu iska ilaaliyaa inuu si joogtaa u xumeeyo canuga saaxiibadiisa sababtuu ah ilmaha da'diisa oo yar awgeed wuxuu u fahmayaan taasi ay tahay daciiftilma isaga ku jirto ama shakigelin awooddiisa lix waa in si joogtaa loola socdaa ubadka iyadoo ay tarbiyadu wanaagsan muhiim tahay haddana kuma filna ubadka inay ka weeciso saaxiibada xunxun garaadkiisa oo yar awgiis balse waxay u baahan tahay dabagal joogta ah iyo la socodka waalidka habdhaqanka carruurtiisa waxaa hubaalla in waalidku ku arki kara canugiisa calaamad u tilmaami kara jiritaanka inuu ku xidhan yahay saaxiibo xun sida inuu jecel yahay ka fogaashiyaha dadka ama inuusan soo dhexgelin qoyska tacliintoo liidata isbeddel dhanka dabeecadda hablabiska xun jeega xirashada iyo habab kale uu ogaan karo oo keliya waalidka soo jeeda ee la socda tarbiyada ubadkiisa toddobo u ogolow inuu wakhti yar la qaata saaxiibada wanaagsan adoo xooga saaraya fikradda inuu si tartiib tartiiba uga baxo kuwa xun ama geedeegaan wanaagsan si uu hela saaxiibo wanaagsan tusaale ahaan hadduu ilmuhu ku fasahaaday magaalo sababtuna ay tahay inuu ka helaya baraha bulshada geegoob uusan ka helinin adeegaas ugu dambayntii waa inuu waalidku dareensanaada inuu badkiisu yihiin ammaano waa allah u dhiibay kalena xisaabtami doona maalinta dambe ku dadaal tarbiyadooda si ka weyn sida aad ugu dadaasho quudkooda maxaa yeelay ilmaha wanaagsan waxuu ku anfacayaa intaaad nooshahay iyo markaaad ciidda ka hoos marto intaba حولك كم وكم دار وكم بسمت لك الدنيا وضاقت منهم الدار فكم بالمال عاش القوم جهل الجاه كم ساروا وكم بالمال قد جلبوا قبيح القوم غداروا قبيح القوم غداروا إنما آياته نهج خير الآدب فيه الحنان والأمان والأمان والأمان والأمان waa hagaaga markanna waa xubinta khadka telefoonka oo aan toddobaadkani ku wareysannay carruur fara badan oo nagala soo xidhiidhay qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga iyagoo ka jawaabaya su-aalihii aynu weydiinay toddobaadkii hore u dhacaya sida tan waxaa sheegtaan ducada la aqriyo markii rukuucda laga soo laabto iyo sidoo kale su-aashii kale ayd waxaa sheegtaan laba degmoo ka tirsan gobolka banaadir waa kuwaan iyagoo ka jawaabaya oo waxaan la yeelanay wareysyadiina ku soo maqan السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo عبد الله عبد حكيم halkeed naga soo wacaysaa deegaanka sablaale waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkiinu soo dhaafnay mala soctay
haa su-aalihii la isweydiiyey jawaabad ma soo diyaarisay haa maasha allah aynu ka horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la aqriyo markii laga soo noqdo rukuucda salaada سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
maasha allah jazaaka allahu khayran ilaahay ha ku barakeeyo Een, su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa laba degmo ka tirsan gobolka banaadir xamar weynihi xamar weynihi hirwaay waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa oo aad soo diyaarisay
quraan iyo gabay
qur-aanka ku bilow kadibna gabayga insha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أرباب متفرقون متفرقون خير أم الله الواحد القهار لا تعبدون من دونه إلا أسماء إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون تفت فؤادك الأيام فاتا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها التي سباتا تنام الدار ويحك في ربيد يا حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا توعظي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجابت إلى ما فيه أحبتك لو أقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عرجت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العظم المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من عرجت
waayo ugu dambeyn ayaad halkan ka salaamaysaa
أمير كان أبو عبيدة المجاهدين تضمان
anakana ku salaamayna waxaana ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo أستاذ محمد شاذلي halkeed naga soo wacaysaa دقمة سرقلة
waa yahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkiinu soo dhaafnay mala soctay
ها
su-aalihii la isweydiiyey jawaabad ma soo diyaarisay ها
maasha allah aynu ka horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la aqriyo markii laga soo noqdo rukuucda salaada سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
maasha allah jazaaka allahu khayran ilaahay ha ku barakeeyo Ee, su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa laba degmo ka tirsan gobolka banaadir
خذا إنكاران
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa oo aad soo diyaarisay
قرآن haynoo akhri
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد
maasha allah Een, madrasadii wax ka barataa
مدرسة دار القرآن
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah
قرآن يتكري كتابة وبركة
mustaqbalka dhow maxaa jecesha inaad noqoto معلم
waxaan kuu rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto iyo inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah
يعني
waayo ugu dambeyn ayaad halkan ka salaamaysaa مجاهدين مال كسي جبان قار أهان أمير كان أو إذاعة الفرقان
anakana ku salaamayna waxaana ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh آه. هاي أبن وسلامة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أديكو مقعد كبلابيو رحمة أحمد
هل كد نقصو وعيسا دقمة ساكو
ويهي برنامج كتربية دا عرورتا تضبات كي نصو دافني ملا سعتي ها سؤالي لسويدي جاود مصو ديارسي ها
ما شاء الله أي نكورين سؤاشا كوباد وحي كل هاي waxaa sheegtaa ducada la aqriyo markii laga soo noqdo rukuucda salaada سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
maasha allah jazaaka allahu khayran ilaahay ha ku barakeeyo Een, su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa laba degmo ka tirsan gobolka banaadir
عمر وين حمر جزب
maasha allah Een, madrasadii wax ka barataa مدرسة قال شوفي
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah
أجون بيكون قرآن وإي وحياة وكله
mustaqbalka dhow maxaa jecesha inaad noqoto داعية
waxaan kuu rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto iyo inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah إن شاء الله waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa oo aad soo diyaarisay
نشيد waayahay inoo qaad
garaaca garaaca garaaca ku faanta kitaabkay ka doorte lacag doorare kitaabkay xureeye dastuurkala qaate gelimow allah gacantay ku tuure mujaahid mujaahid mindiidaa fees goy howlahana amre dhalinyar istaag dintiina difaac dalkeena xoreeye adilow cadow
waayo ugu dambeyn ayaad halkan ka salaamaysaa
walaaleen mujaahidiinta idaacadda alfurqaan amiirkeena abuuweyda
anakana ku salaamayna waxaana ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo salma axmed
halkeed naga soo wacaysaa deegaanka kuumi birow
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkiinu soo dhaafnay mala soctay
haa su-aalihii la isweydiiyey jawaabad ma soo diyaarisay
haa maasha allah aynu ka horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la aqriyo markii laga soo noqdo rukuucda salaada سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
maasha allah jazaaka allahu khayran ilaahay ha ku barakeeyo Een, su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa laba degmo ka tirsan gobolka banaadir
خنجان يا عبد العزيز
maasha allah Een, madrasadii wax ka barataa
maxaad ka cunto
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah
cilum juqraafi soomaali xisaab iyo islamid ah maadadee jeceshahay adiga
mustaqbalka dhow maxaa jecesha inaad noqoto daayid
waxaan kuu rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto iyo inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah insha allah
waayahay barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa oo aad soo diyaarisay
gabay
haynoo akhri
daa'imo allahayow daayirkiida qoode diintaada ka dhiiliye difaacidii waaqida dib qabadsiiye daa'imow darajo sii digniin baanu diraa qaata xasan sheekh daqanyo dantaada garo dulliyo daa'uudka ah duruus baa lagu dhiya oo aada kala duwan daa'ir baa diyaarsan aana ka daalin dagaalka diyaarna u ah duulaamada dhaqamada soo dirtee dacaarkaa la liisiye gurgurtoo garabkaaga gogo gurgurtoo garabkaaga go gantaala kuu dumo gurigaaga kula geli jiro gumaclee gaduud badan gaanfuurka kaa galo raadiidka gaashaanaa gaalow ku siisay kulligood loogu guntii gunaanadkii hadaasooginaan gudo gabaygii gaada ahaa guday badan garab kuu ahaa godka loo diray
waayo ugu dambeyn ayaad halkan ka salaamaysaa walaalaha muslimiinta meel kastoo joogaan amiirkeena abuu cubeydo idaacadda islaamiga alfurqaan
anakana ku salaamayna waxaana ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo
maa axmed
halkeed naga soo wacaysaa deegaankuy barow
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkiinu soo dhaafnay mala soctay
haa waxaan rajaynaynaa inaad toddobaadkan la socon doonto si aad uga jawaado su-aalaha toddobaadka soo socda insha allah
maya
waxaan rajaynaynaa inaad toddobaadkan la socon doonto si aad uga jawaado su-aalaha toddobaadka soo socda insha allah
aamin insha allah waayahay barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa oo aad soo diyaarisay
gudo haynoo qaata Salidinta Kenya, Allah jawi. Salidinta Kenya, Allah jawi. Salidinta Kenya, Allah jawi. Salidinta Kenya, Allah jawi. Dasturdooni mayno dinteena rabnaa dagaalka u kaco dinteenan difaac dagaalka u kaco dinteenan difaac salidiinta Kenya allaha jabi salidiinta Kenya allaha jabi salidiinta Kenya allaha jabi salidiinta Kenya allaha jabi dacwadii islaamka darteedan u joog dacwadii islaamkan darteedan u joog dullinimo aan dhibno damiir aan yeelano dullinimo aan dhibno damiir aan yeelano salidiinta kenya allah jabi salidiinta kenya allah jabi samba somalindi dadka maanta jooga tawxiidkan raayadan tawxiidkaanu istaagno raayada tawxiidkaanu istaagno saliidiinta kenya allaha jabi saliidiinta kenya allaha jabi walaalow macano warka aan ku sii waxaan raadinayno shahaada rabnaa waxaan raadinayno shahaada rabnaa
maasha allah een madrasadii wax ka barataa fikrjo
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah culum juqraafi xadiis mustaqbalka dhow maxaa jecesha inaad noqoto
dibaraso
waxaan kuu rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto iyo inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah aamin walaasha ku dhiba ay u dhigta asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo caaisha axmed
halkeed naga soo wacaysaa barow
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkiinu soo dhaafnay mala soctay
maya Inaynad ku kuba walaakiin maasha allah aynu ka horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa ducada la aqriyo markii laga soo noqdo rukuucda salaada
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
maasha allah jazaaka allahu khayran ilaahay ha ku barakeeyo Een, su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa laba degmo ka tirsan gobolka banaadir
هذا الانكاران waayahay barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa oo aad soo diyaarisay
الإسلام دين دين خير الدين أنا الإسلام دين دين يبعث الحياة الإسلام دين دين خير الدين أنا الإسلام دين دين يبعث الحياة يا ابن الإسلام هيا سر أنت المقدام هيا يا ابن الإسلام هيا سر أنت المقدام الإسلام إني جراحا في أرض فلسطين الإسلام إني ينادي أين صلاح الدين الإسلام إني جراحا في أرض فلسطين الإسلام إني ينادي أين صلاح الدين فإلى الميدان هيا سر أنت المقدام هيا فإلى الميدان هيا سر أنت المقدام الإسلام ديني ديني خير الديانات الإسلام دين دين يبعث الحياة الإسلام دين دين خير الديانة الإسلام دين دين يبعث الحياة يا ابن الإسلام هيا سر أنصر المقدام هيا يا ابن الإسلام هيا سر أنصر المقدام قم في الدنيا ترمو دمعا لبياي عيني ودموع الأقصى تستنجد فعليها لبيك قل في الدنيا كالموضمع لبياي عيني ودموع الأقصى تستنجد فعليها لبيك فإلى الميدان هيا سر أنت المقدام هيا فإلى الميدان هيا سر أنت المقدام الإسلام دين ديني خير الديانة الإسلام دين ديني يبعث الحياة الإسلام دين ديني خير الديانة الإسلام دين دين يبعث الحياة يا ابن الإسلام هيا سر أنت المقدام هيا يا ابن الإسلام هيا سر أنت المقدام وإسلاما ومعتصما وإسلاما ومعتصما وشهيد يتلو شهيد آه من مأساة تترى وشهيد يتلو شهيد آه من مأساة تترى قتل آه سفك آه وإسلاما وإسلاما
way ugu dambaynayaad halkan ka salaamaysaa مسلمين سلمان يا جايين يا يا عبد السلام يا أصحاب annakana ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نورنا فيه فخار للورى والعربي نورنا فيه فخار للورى والعربي قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي waa hagaaga qeybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga ee alfurqaanna wuu idinkaga imaanayaa waxaase markan idinku soo maqan xubinta sheeka xariir taasoo faa'iida u leh carruurta garaadkooda sidoo kalena ay ku fahmayaan waxyaabo badan oo dhaqankooda ka mid ah Obeya, obeya, obeya, obeya, obeya, obeya. Ado labago iyo shadle, ado galdala ila joga, ado galadi gumaday, gayigi ado xoreeyey, ado qori garabka haysta, gabobayo gaari mayo. Haddad gadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hoyo guntigaaga dhuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin caruurey sheeko sheeko waxaa jiri jiray dooli dooligii yacnii dooliyaa tashtay ama jiir jiirta magaalada aad tashteen waxay dhaheen yaanyuur ama bisad wayna dhibtay seen yeelnaa si aan yeelno ma lahan mar walba wayna cuntaa si allaala si aan dhahno alla an hee maxaan sameynaa ee dhaheen qaar ka mida jiirtii ama dool- dooligii ayaa waxay dhaheen waxaan sameynaynaa ee koorta geela maaragtay oo karaaraacdo oo maaragtay markuu soconayo kalow kalow kalow dhahayso midaasaan u xiraynaa si marka ay noogu soo socoto ee noo soo socoto aan u maqalno koortaas galowgalowdeeda aan u kala cararno markaasaa la dhahay waa arin fiican aaday noo anfacaysaa markaasaa la yidhi yaa u gelinaayo yaan yuurtay qoorta yaa u gelinaayo ilaan qof u gelshaa la rabaa oo geesiya qof waliba ay way isfiirfiiriyeen qof dhaho anaa u gelinayo waa la waa ayagoo meeshii yacni taagan oo aan yacnii waxay dhahaan la taladii ay ku lamlamaysan tahay aa yaanyuur waxay uga soo baxday geeskan yaanyuur markay dhanka uga soo baxday inta soo booda hal jiira ama dooli ay dhab siisatay markay qabsatay jiirtii kale wayba kala yaaceenoo way kala ordeenbo maxaana koor la suraa ayagaaba hal xaba lagala baxoo la qaatay oo la cunay marka caruuree sheekadeeni maantay intaasay ku eg tahay
samowa samow samowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arafowa halkaad xalanow xoqaysay halkaad xaliladiiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habari fiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان والأمان والأمان qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan ku sii siqaynaa waxaase markani ku soo dhowaataan xalqada afartan iyo labaad ee xubinta sirada nebiga sala allahu calayhi wasalam
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan caruuray kusoo dhowaada xubintii siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam qaybtii hore waxay inoo joogtay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo u dhawaaqay dadkii kadibna ay u yimaani waayeen cabaas bin cabdilmutalib oo uu ku yidhi cabaasow u dhawaaq raggii geedka kadibna uu u dhawaaqay wuxuuna yidhi war raggii geedkow war raggii suuradihii albaqrow waxay ka yimaadeen dhan kastoo ayagoo odhanayo waa lagu maqlay waana lagu ajiibay waxayna gaareen boqol ruux kadib waxa ay bilaabeen inay la dagaalamaan cadowga uyeeriddu markii hore waxay ahayd waryaa reer ansaar ahey waryaa reer ansaar ahey kadib waxaa loo gudbay in lagu dhawaaqo waryaa reer xaaris binu qasraj ahey waxay ahaayeen niman dagaalka ku sabra oo soo majeystayaal ah waxaa ku yimid saxiixu muslimka intaas kadib nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu qaaday quruurax wuxuuna ku firdhiyey wejiyada cadowga kadib waxa uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam way jabeen waxaan ku dhaartay rabbiga moxamede markii uu bilaabay inuu ku gamo waxaan arkay awooddoodii oo sii daciifayso iyo ayagii oo dabajeedinaya mushrikiintii markii ay jabeen waxay degeen daa'if waxaana la socday maalik bin cawf waxayna degeen qaarkooda meesha lagu magacaabo awtaas qoladii degtay awtaas wuxuu nebigu daba dhigay abu caamir al ashcari wuxuuna kaga daba tagay qaarkooda ayagoo dhex maraya waxaana dhex maray isku tuurtuur kadibna allah ayaa jebiyey waxaa ku shahiiday dagaalkaas kooban abu caamir al ashcari waxaana bandiirada islaamka la wareegay abu muuse al ashcari markii qabarka dagaalka nebigu sala allahu calayhi wasalam gaaray ayuu yidhi ilaahow u dembi dhaaf abu caamir aakhirana ka sare mari dad badan oo qalqigaaga ah nebiga waxa uu amray in la soo aruuriyo khanaa'imtii iyo sabyigii waxayna noqdeen dadkii maalinkaas la soo qhaniimaystay lix kun oo madax geelana waxa uu noqday labaatan iyo afar kun arigana waxa uu noqday afartan kun oo neef lacagta qalinkana waxay noqotay afar kun oo awqiyo nebiga waxa uu sugay dhowr iyo toban habeen isagoo oo sugaya inay yimaadaan ayagoo muslimiin hoggaansan ah kadib waxa uu bilaabay inuu qaybiyo xoolaha wuxuuna ku bilaabay dadkii islaamnimadu ku cusbeed si uu islaamnimadu u jeclaysiiyo wuxuu siiyey abuu sufyaan boqol geel iyo afartan awqiyo wiilkiisa yasiidna intaas oo kale ayuu siiyey wiilkiisa mucaawiya intaas oo kale ayuu siiyey xakiim bin xisaamna waxa uu siiyey boqol geel kadib waxa uu codsaday boqol kale waana la siiyey ibnu isxaaq waxa uu sheegay dadkii la siiyey boqolka iyo dadkii la siiyey kontonka kadib zayd binu thaabit ayuu amray in uu tiro koobo dadka iyo khanaa'imta kadibna dadkii ayaa loo qeybiyey ibnu isxaaq wuxuu yidhi waxaa ii sheekeeyey caasim binu cumar binu khataata wuxuu iiga sheekeeyey maxamed binu labiid wuxuuna ugu sheekeeyey abi saciid alqudri allaha ka raali noqdee markii uu nebigu siiyey ciddii wax siinaya oo quraysh iyo qabaa'ilka kale ahba ansaarna uu wax siinin ayaa ansaar wax qalbiga ka galeen ilaa warka laga sheegayo bato jeer laga sheegay mid ka mid ah ayaga inuu yidhi ilaah ayaan ku dhaartaye nebiga waxa uu helay tolkiisa markaa baa nebigu waxaa u soo galay sacad binu cubaada wuxuuna u sheegay wixii la sheegayey wuxuu ku yidhi nebigu sacadow adigu warkaas la sheegayo maxaad ka aaminsan tahay wuxuu yidhi nebigii allow anigu waxaan ahay mid ka mid ah qabiilkiisa markaa buu ku yidhi iigu soo shiri tolkaaga beertaan waxaa yimid rag muhaajiriin ah wayna soo galeen waana la iska dhaafay waxaa yimid kuwo kale waana la celiyey markay soo aruureen ayuu sacad yimid oo uu u sheegay nebiga ayaa u yimid wuxuuna ammaanay allah wuxuuna ku sheegay wuxuu ehel u yahay kadib waxa uu yidhi reer ansaareedow waa maxay warka iga soo kiin gaaray maxaa ka jiro inaad isxumaynaysaan oo qalbiga wax idinka galay miyaanan idin imaanin idinka oo lunsan oo allah igu kiin hanuunin miyaanan idin imaanin idinka oo fuqaro ah oo allah igu kiin qaniyeenin miyaanan idin imaanin idinkaoo cadow isku ah oo allah igu kiin heshiisiinin waxay ku dhaheen allah iyo rasuulkiisa ayaa galal sheegasho leh iyo dheeraad kadib waxa uu yidhi reer ansaareedow ii jawaabi maysaan miya waxay ku dhaheen maxaan kugu jawaabnaa allah iyo rasuulkiisa ayaa galad sheegasho iyo fadli iska leh wuxuu ku yidhi wallaahi haddaad doontaan waxaad odhan laheedeen waxaadna sheegi laheedeen run waana la idin rumeyn lahaa waxaad noo imaatay adiga oo lagu beeniyey waana ku rumeynay waxaad noo imaatay adiga oo lagu hoojiyey waana ku hiilinnay waxaad inoo imaatay adiga oo lagu soo buriyey waana ku soo dhoweynay oo hoy ku siinay waxaad noo imaatay adigoo wax haysan waxaana wax kaa siinay hantideenna war reer ansaareedow ma waxaad iiga xumaateen adduunyo yar oo dhareer ah oo aan siiyey dad si aan islaamka ugu soo jiido halka idinkaan idin wakiishay islaamnimadiina war reer ansaareedow miyaadan raalli ku ahayn dadka inay la laabtaan ariya geela adinkuna la laabataan rasuulkii allah allah ayaan ku dhaartay waxaad la laabanaysaan ayaa ka khayr badan waxay la laabteen haddaan hijro jiri lahayn waxaan ahaan lahaa mid ka mid ah reer ansaar haddii dadku qaadaan waadi ama tog yar idinkuna qaadaan tog ama waadi yar waxaan qaadi lahaa waadiga iyo toga reer ansaar ansaartu waa gasha hoose dadkuna waa gasha sare ilaahow ansaar u naxariiso ilaahow ansaar carruurtooda u naxariiso ilaahow ansaar carruurtooda carruurtay dhaleen u naxariiso dadkii ayaa ooyay ilaa gararkooda iska qoyaan waxayna dhaheen waxaan raalli ku nahay rasuulkii allah qayb ahaan iyo nasiib ahaan intaba kadib nebigu sala allahu calayhi wasalam waa uu tegey ayaguna waa ay tegeen kadib waxaa soo galay shaymaa bintu xaaris oo ahayd walaasha nebiga dhanka nugmada waxay tidhi rasuulkii allow waxaan nahay walaasha wuxuu u fidiyey gu'iisa wuuna ku dul fadhiisiiyey wuxuu ku yidhi haddaad doonto waan ku karaameynaa oo waad ila joogaysaa haddaad rabtana waxaan kuu celinaa tolkaada waxna waan ku siinaa waxay tidhi waxaad ii celinay tolkayga waxna waad i siinee wuu u sameeyey dalabkeedii wayna islaamtay wuxuu siiyey saddex addoon iyo gabar shaqaalo iyo xoolo galad ku-deentii sabigii hawaasin waxaa nebiga u yimid wafdi ka socda reer hawaasin oo ay tiradoodu tahay toban iyo afar qof waxayna nebiga weydiisteen in lagu galladaysto xoolaha iyo dadka laga soo qaatay wuxuuna ku yidhi waxaa agteeda ah waxa aad u jeedaan hadalkana waxaan ugu jeclahay kan runta ah marka dadkiini miyaad doonaysaan inaan idin soo celiyo mise xoolihiina waxay dhaheen sharafka iyo nasabka wax aan ka dooranayno ma lahan markaa buu ku yidhi beri markaan salaada subax tukado imaada oo istaaga kuna dhaha muslimiinta waxaan erge ka dalbanaynaa nebiga waxaana ka dalbanaynaa in uu mu'miniinta noogu ergegeeyo in ay noo celiyaan dadkeenniina laga soo qaatay markii nebigu dukaday salaada subax ayay istaageen oo ay dhaheen arrintii markaa baa nebigu ku yidhi wixii aniga iyo reer cabdilmutalib leeyihiin waan idin celinnay inta kalena dadka ayaan idin weydiinaa markaabay muhaajiriintii iyo ansaartii dhaheen annagu wixii aan leenahay waxaan siinay rasuulkii allah aqrac binu xaabis ayaa yidhi wixii aan leeyahay iyo wixii reer tamiin ma idin celinayno sidoo kale cuyeynata binu xusni ayaa yidhi wixii aan leeyahay iyo wixii reer fasaara ma idin celinayno sidoo kale waxaa hadlay cabbaas binu mardaas oo yidhi wixii aan leeyahay iyo wixii ay leeyihiin reer suleym ayagana la idin celin maayo reer suleym ayaa yidhi wixii aan leenahay waxaan siinay rasuulkii allah cabaas wuxuu yidhi waad i bahdisheen nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa yidhi dadkaani waxay yimaadeen ayagoo muslimiin ah waana loo sugay wixii laga qabsaday waana khiyaar geliyey waxayna i weydiistay inaan u celiyo haweenka iyo carruurta haddaba ninkii haysta wax ka mid ah dadkaas oo ay doonayaan naftiisana raalli ku noqoto inuu celiyo ha celiyo ninkii diidan ha celiyo waxaan ugu gudaynaa qofkii u celiyo lix awr oo khaniimada ugu horrayso ee allah ina siiyo dadkii ayaa dhaheen nafteennu way ku qanacsan tahay in aan nebiga siinno wixii nagu soo aaday nebiga ayaa yidhi annagu ma kala naqaano midkiina naftiisa raalli ku tahay iyo midkii naftiisu diidan tahay laabta ee ugeesadiina warkiina ha noo soo gudbiso way u celiyeen haweenkoodii iyo carruurtoodii wuxuuna siiyey dhar qibdi ah qof kasta oo ka mid ah dadkii la soo qafaalay ama la soo qhaniimaystay khulaaso yar markii muslimiintu iyo nebigu dhammaysteen furashadii maka ayuu allah xakiimka ah ee xikmadda badini qadaray in reer hawaasin islaamka soo gelin si xoolahoodu u noqdaan mahadnaqa iyo ka farxinta kuwii furtay maka sidoo kalena inuu allah ka guulsiiyo xisbigiisa awood xoogan oo aysan weligooda muslimiinta horay u arag markii hore ee dagaalka waxaa la jebiyey muslimiinta ayagoo awood isbidaya si hoos loogu dhigo madaxyaro taagmay guushii maka oo aan xaramka allah gelin ayaga oo madax fooraninaya sida nebigu sala allahu calayhi wasalam u galay isagoo oo madaxiisa fooraninaa oo tawaaduc awgiis madaxiisa ku sigtay inuu taabto kooraha faraskiisa iyo sidoo kale inuu tusiyo in aanan guusha awood lagu helin ee uu allah bixiyo allahna ciddii uu guusha siiyo aan laga guulaysan karin ciddii uu duliyana aan la guulsiin karin kadib markii ay quluubtoodu jabtay ayuu allah guushiisa siiyey wuxuuna yidhi ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين
sidoo kalena waxa uu yidhi allah asaga oo sheegaya xikmadda ku jirto in uu guusha siiyo muslimiinta ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين
intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa carruurey xalqadii afartan iyo labaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo intaan ku kulmayna xalqada soo socota iyo toddobaadka kale waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا إنما آياته نهج خير الآدب نور فيه الحنان والأمان والأمان والأمان والأمان
qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay waxaadna markani ku soo dhowaataan su'aalaha carruurta laga doonaya inay ka soo jawaabaan toddobaadka soo socdo waxaana marka hore u mahadcelinaynaa carruurtii ka soo jawaabtay su'aalihii hore haddii u allaahidmana waxaan toddobaadkan idin soo gudbin doonnaa carruurey su'aale kaleo iskugu jira adkaar iyo sidoo kale juqraafi haddii aynu ka hormarno su-aasha koobaad iyo adkaarta ah waxay u dhacaysaa sida tan waxaad sheegtaan ducada la aqriya xilliga sujuudda salaada lagu jiro aan ku celiyo mar kale waxaad sheegtaan ducada la aqriya xilliga sujuudda salaada lagu jiro su-aasha labaad waa hamidda juqraafiga carruurayna waxay idin leedahay waxaad sheegtaan laba degmo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe aan ku celiyo mar kale waxaad sheegtaan laba degmo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxaan idin rajaynaynaa inaad ka soo jawaabtaan toddobaadka soo socdo idinkuna la soo xidhiidhaya maalinta khamiista galabteeda saacaddu markay ku beegan tahay toban saac iyo bar ama afarta iyo bar galabnimo waxaadna nagala soo xidhiidhi kartaan teleefon nambarkiisu yahay eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix فاضياه مشرق في بدروب الموكب فضياه مشرق في دروب الموكب guud ahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka tarbiyada carruurta oo aad toddobaadkani ku dhegaysateen qodobo kala duwan tan intaan ku kulmayno barnaamij caynkan oo kale ah iyo toddobaadka soo socdo waxaan idinkaga tegaynaa fii ammaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
دونه حد السنا دونه حد السنا لم يرب في ليالي الكرب لم يرب في ليالي الكرب فضياه مشرق في دروب الموكب فضياه